إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada saaka iyo hadduwa la qadaro aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah in ka badan shan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaal xalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu khaarijiyey gobolka banaadir iyadoona magaalada baydhabo lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka waxaa magaalooyinka beledweyne iyo hargeysa ka dhacay falal la xiriira rag naftooda dilay haweenay soomaaliyeed oo ku naafooday dagaaladii dhex maray dowladda federaalka iyo kooxihii mucaaradka muqdisho ayaa ka warbixisay xaaladda caafimaad darro oo ay la nooshahay munaasabad siyar sare loo soo agaasimay oo ka dhacday gudaha degmada xarareere ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa lagu soo bandhigay ciidanka xisbada oo ka kooban dhowr qaybood maxkamadda sare ee maamulka yahuudda ayaa diiday inay gacan ka geysato sidii loo sii dayn lahaa maxbuuska falastiiniga ah ee khaliil cawawaad ah oo afartan jir cuntada ka soomay u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiis ah taariikhda hijriyaduna saakay waxay ku beegan tahay shanta bisha safar sannada kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan in ka badan shan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaal xalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo la xidhiira mas-uul ka tirsan dowladda federaalk oo lagu dilay gobolka banaadir iyo howlgalle oo ka dhacay magaalooyinka baydhabo iyo afgooye waxaa ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay howlgalla ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose baay iyo gobolka banaadir haddii aynu ka hormarno gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu ekeeyey ayaa ku sugnaa deegaanka warmaxan ee gobolka shabeellada hoose waxaana dagaalkaas ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka warmaxan waxaa dowladda federaalka looga deli lix askari iyadoo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen askari nool sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay halkaa ka qaateen shan qori iyo boosashkooda iyo sidoo kale mowto ay lahaayeen ciidamadii weerarka lagu qaaday isla shabeellada hoose howlgal gaar ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xal ka fuliyeen degmada afgooye waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka waxaana askarigaas magaciisa lagu sheegay ilyaas cali dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen suuqa weyn ee degmada wadajir waxay ku dileen mas-uul ka tirsanaa dowladda federaalka sarkaalkan xalay lagu dilay degmada wadajir ayaa wuxuu si gaara kaga tirsanaa wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka waxaana lagu magacaabi jiray xasan wiish isla magaalada muqdisho waxaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xaafadda shiraaye ee degmada dayniile dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xere ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen maanyafuulka magaalada baydhabo faahfaahin dheeriy weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamada weerarka lagu qaaday waa mahadsan tahay haashim cabdinaasir waxaa magaalooyinka beledweyne iyo hargeysa ka dhacay falal la xiriira rag naftooda dilay cabdulaahi yaasiin ayaa warkaas inooga waramaya dadka ku dhaqan xaafadda jegjaga yar ee magaalada hargeysa ayaa hadal haya nin meydkiisa laga soo saaray guri ku yaala xaafaddaas ka gadaal markii daba uu isu qabtay ninkan ayaa la sheegay inuu qol isku soo xiray ee kadibna uu isgubay inkastoo qabarkan marka hore dadku ay la yaabeen haddana waxay xaaladdu yaro qabowday markii la sheegay in ninka ku kacay ee isgubay uu ahaa mid maskax ahaan u xanuunsanaya tani waxa ay muujinaysaa inay muhiim tahay in dadka xanuunsan iyo carruurtaba laga ag dhowaado oo aan laga fogaanin si aanay ugu kicin ficillo naftooda halis geli kara amaba dili karaa haweenay soomaaliyeed oo ku naafooday dagaaladii dhex maray dowladda federaalka iyo kooxihii mucaaradka muqdisho ayaa ka warbixisay xaaladda caafimaad darro oo ay la nooshahay zakariya cumar ayaa warkaasi noo soo diyaariya oo halkan kasoo jeedinaya allaha u naxariisto hooyadee maanta murugo ma dareemi lahayn maanta hooyahadee noo sheegay qadarta rabbina la yaab ma laha insha allah soomaali waxaan ka rajeynaa inay soo garab istaagi doonto waa mid ka mid ah dhacdooyinka murugaha iyo naxdinta leh ee laga soo diiwaangelinayo magaalada muqdisho islamarkaana ay geysanayso dowladda federaalka hooye samiire cabdulaahi waa dhibana ku waxyeelowday isqabqabsigii madaxdii dowladda federaalka ee gursiga ka degtay iyo kooxaha mucaaradka muqdisho ee sannado ka hor ka dhacay halkaasi iyadoona sheegtay in dhaawacyo halis ah ay ka soo gaareen qaybaha dambe ee jirkeeda haddaba waa tana iyadoo ka waramayso arrimahaasi alxamdulilah waxay wax ii gaar waxay waxay iga gaareen qaarka dambe n sida lugaha ilaa caloosha oo kaleeto n alxamdulilah n istal digfera waxaan ku jiray muddo laba bilood ah n dhakhaatiirta waxay igu wargeliyeen in maxay tahay lix bilood kadib aan usoo laabto inta ka sokeysa neersan aan guriga ku qabsado lixda bilood markay guriga iigu dhammaatay dhakhtar kadib aan ugu noqday maadaama aan ahay dadka dhinaca ka saxaroodo muddo sanad iyo shan bilood eh dhakhaatiirta waxay igu dhaheen saxaro makuu bedeli karno waa lugahaaga ma shaqaynayaan dalka dibaddiisaana u baahan tahay sidoo kale iyadoo hadalkeeda sii wadatay ayaa waxa ay tilmaantay in hooyadeed ay ku weesay isla dagaaladaasi iyadoona hadda korinayso laba carruur ah oo iyadu ay dhashay iyo carruur ay ka tagtay hooyadeed walaa ani waxaan ahay hooyo laba caruura haysata misena raje ah waxaan markaas korinayay hooyo caruuray ka tagtay oo ilaa waqti xaadirkan ila joogaan anigana labadeeda caruur markaas aan la korinayay aan markaas u ahaa iftiinka guriga markaas u bixi jiray usoo shaqayn jiray kadibna kasoo laaban jiray islamarkaasna marxaladaas ee waqti xaadirkan ay gaartay kadibna aan caawinaad kaleeto aan waayey ilaahay mooyaane magaalada muqdisho ayaa waxaa caadi ka noqday dilalka dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan iyadoona maalin weliba laga soo sheegayo dhacdaba midda ay kasii xanuun badan tahay maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalka ay toogteen darawal kaxeenayay gaari xamuul ah kaas oo ka shaqaysanayay dekedda magaalada muqdisho munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo ka dhacday gudaha degmada xaarar dheere ayaa lagu soo bandhigay ciidanka xisbada oo ka kooban dhowr qaybood maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya magaalada xardheere ee gobolka mudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay ciidanka xisbada oo ah alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar kuwaasi oo ka kooban dhowr qaybood waxaana qayb weliba ay ku labisneed kuna howlgalaysaa darees u gaar ah munaasabad lagu soo bandhigaya ciidankan oo lagu qabtay xardheere ayaa laga sheegay in ciidanka ay ka howlgalayaan maxkamadda suuqyada saldhigga iyo kontaroolada nabadoon cali maxamuud maalin oo ah guddoomiyaha golaha nuqbada wilaayada mudug ahna naqiibka beesha saruur ayaa bulshada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidanka xisbada ee lagu soo bandhigay magaalada xardheere annaguna haddaan nahay nuqubadii iyo odayaashii iyo waxgaradkii waddanka waanu soo dhowaynaynaa waanu ku garab siinaynaa waana wixii ilaahay nagu addoonsaday waxaan leeyahay ilaahay wax idinku guuleeyo ajir iyo xasano badanna ilaahay ha idinka siiyo kuwii shaqadooda ku guulaysta ilaahayna maaragtayey oo ku garab galo inaad noqotaan ayaannu idinkugu ducaynaynaa garabkiinana waa taagannahay annagoo ku hadlayna magaca deegaanka iyo magaca bulshada iyo magaca gobolka intaba nabadoon cabdiraxiin bacdow oo ah xogaayaha golaha nuqabada wilaayada mudug ahna naqiibka beesha ceer oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa la dardaarmay ciidanka xisbada iyo bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug annaga ka odayaal ahaan marka dowrka nooga aadan xisbada waxay tahay inaan ku wacyigelinno inay bulshada ay u shaqaynayaan si diiranaan iyo hufnaan iyo dhimrin iyo u kaalmayn walaalahooda inay ugu shaqeeyaan waan ku faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa waana la shaqaynaynaa waxaan leeyahay dhammaanteen aan ka wada qaadanno alaamku bimacruuf wanaayi calmunkar qaar ka mid ah ganacsatada xardheere oo munaasabadda kelimaad ka soo jeediyey ayaa soo dhoweeyey ciidankan iyagoo sheegay inay si buuxda ula shaqayn doonaan ciidanka xisbada ee lagu soo bandhigay magaalada xardheere nawka ganacsi ahaan waa soo dhoweynay ayagana dowrka ay qaadan doonaan ilaahay ha u yasiro annagana kuwii maaragtay la shaqeeyo soo dhoweeyey allaha naga dhigo jasaahumullahu khayran iyaga iyo maamulkooda khayr iyo wanaag ayay ka shaqeeyeen ciidankaas dhowr nuuc ah oo munkarka suulinaya wanaaggana faraya dadka aad iyo aad aan soo dhaweynayna waxaan leeyahay marka annaguna waanu ku faraxsannahay wax saanoo kale in maaragtay gobolka mudug khaasatan degmada xardheere saanoo kalena lakugu soo bandhigo ugu dambayntii munaasabadda ciidankan lagu soo bandhigaya waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa wuxuuna si weyn ula dardaarmay ciidanka xisbada walaalaha xisbada ee maantana hortaagan waxaan leennahay insha allahu tacaala walaalihiinna aad ka dhex shaqaynaysaan ha loo dhimriyo udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcuudati alxasana inaad u dhimrisaan ood ma garanaysaa walaalihiin aad si rifqi iyo uu ku jiro naxariis ku jirto aad ula shaqaysaan si dhow aad ula shaqaysaan dadka taana waxaan leeyahay walaalaha xisbadaan leeyahay mas-uuliyaddaa waa mas-uuliyadna saaran dhammaantayada mas-uuliyadna saaran waaye ha fiirinina hebeloo mas-uula iyo hebeloo sidaasa waxa weeyaan mas-uuliyadna saaran waaye nin walbana tiisa waa inuu qaato si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah ayaa marar badan waxaa lagu soo bandhigay ciidamada xisbada ee xarakatu shabaabulmujaahidiin dhowaan ayayna ahayd markii wilaayada galguduud ay dowro u soo gebagabaysay ciidamada xisbada kuwaasi oo ka shaqaynaya faridda wanaagga iyo reebidda munkarka warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maxkamadda sare ee maamulka yahuudda ayaa diiday inay gacan ka geysato sidii loo sii deyn lahaa maxbuuska falastiiniga ah ee khaliil cawaawadah oo ah nin afartan jir oo cuntada ka soomay maxamed amiin ayaa ka waramaya maxkamadda sare ee maamulka yahuudda ayaa diiday inay gacan ka geysato sidii loo sii deyn lahaa maxbuuska falastiiniga ah ee khaliil cawdah oo ah afartan sano jir ka soomay cuntada muddo hadda laga joogo wax ku dhow lix bilood kaas oo kasoo horjeeda xabsiga uu ku qaadanayo noloshiisa isagoo aan wax dembi ah lahayn maamulka xarigiisa ayaa la sheegay inuu yahay militariga yahuudda kaas oo ku eedeeyey waxa uu ku sheegay feelal qarsoon mana jirto wax dacwad ah oo loo soo jeediyey ninkan waxaana uu hadda xabsiga ku jiraa muddo lix bilood ah walow la filan karo in muddo intaasi ka badan uu ku qaato xabsiga waa haddii aan laga jawaabin cabashadiisa oo aan loo soo celinin xorriyaddiisa ninkan ayaa waxa ay xaalad adag ku haysataa gudaha xabsiga iyadoona maxkamadda maamulka yahuudda ay sheegtay inaysan mas-uul ka ahayn qadiyadda ninkan loo haysto islamarkaana ay ka dambeeyaan go-aano uu leeyahay taliyaha mandiqada dhexe ee ciidamada gumaysiga yahuudda iyadoona caddaysay inaanay waxba ka qaban karin arrimaha ku saabsan sii deyntiisa qareennada maxbuuskan ayaa falcelintaani ku macneeyey mid lagu diidan yahay dalabka sii deynta khaliil cawdah looyarad lagu magacaabo axlaam xadaad ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda ninkan ay u gudbisay maxkamadda yahuudda iyadoona wax ku dhisanaysa warbixinno caafimaad oo tilmaamaya in ninkan uu halis ugu jiro mar walba ayna xanuunadiisa awgood geeri soo food saarto aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed amiin oo ka waramayey war ku saabsan maxbuus falastiini ah oo ku dhibaataysan mid ka mid ah xabsiyada maamulka yahuudda warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa